gudoomiyaha guddiga maaliyadda qorsheynta iyo dhaqaalaha ee ismaamulada waddanka kenya ayaa sheegay in wasaaradda maaliyadda ee dalkaasi aysan weli soo saarin in ka badan sagaashan bilyan oo shilinka kenya ah taasoo laga doonayay inay ku bixiso labadii bilood lasoo dhaafay ee sanadkan iyo bishii sagaalaad aan ku guda jirno guddoomiyahana oo lagu magacaabo kakameega ayaa sheegay in saddexdii bilood ee ugu dambeysay uu jiray dib u dhac dhanka bixinta lacagaha ismaamuladan sidoo kale kakameega ayaa hoosta ka xariiqay in laga doonayay in ay bixiyaan deymaha qandarasleeda lagu leeyahay dowladda kenya balse ay wajahayaan xaalado dhaqaal xumo oo aad u adag maadaama aanan dowladda kenya bixin lacag sagaashan bilyan oo shilinka kenya ah muddooyinkii dambe dalka kenya waxaa soo wajahayay dhaqaal xumo aad u baahsan islamarkaana saameeyey qeybaha kala duwan ee bulshada kenyaanka ah